Inta badan injineerada ka shaqeeya waddanka ayaan wali aan lahayn laysan sharci ah oo ay kaga shaqeeyaan tan iyo Soomaaliya markii dowladnimadii ay burburtay, si haddaba taasi meeladan ku saaraya. Weliba maamulka gobolka Banaadir wuxuu bilaabay laysansiinta ama rukhsadaha injineerada iyo farsamayaqaannada ka shaqeeya dhismaha manatee, taasoo muhiim u ah badqabka dhismayaasha ku dareera waqtigan dalka, iyo si loo ogaado tayada iyo sharciyada injineerada iyo ka shaqeeyaana. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheere oo shirjalaad ku qabtay xarunta maamulka gobolka Banaadir iyo warbaahinta la wadaagay warqadda maamulka saaran iyo sida muhiimka tahay in la qaadaa.
bismillaahi raxmaan raxiim ujeedo wargelin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalkeena soona baxay labaiyo tobanka bishii labaad ee kun sagaal boqol siddeetankii markuu arkay xeerka afartan iyo sagaal biis ee soo baxay labaatan iyo toddobada bisha koowaad kun sagaal boqol iyo siddeetankii markuu arkay sharciga namber toban soona baxay toddobiyo tobanka bisha labiyo tobanaad kun sagaal boqol iyo siddeetankii markuu arkay kobaca ay sameynayso magaalada muqdisho markuu arkay baahida loo qabo in la nidaamiyo howlaha dhismo ee gobolka banaadir markuu arkay korarka dhismooyinka soo duma ee geysta khasaare naf iyo maal intaba markuu dhageystay cabashooyinka ka imaanaya bulshada ku dhaqan gobolka banaadir ee guryaha ku dulduma tagaxumo darteeda markuu garwaaqsaday mas-uuliyadda ka saara nidaaminta howlaha dhismo ee gudaha gobolka banaadir si loo yareeyo loona xakameeyo khasaaraha bulshada gobolka banaadir markuu la tashaday khubarada qorsheynta magaalooyinka ee gudaha iyo kuwa dibadda wuxuu u xilsaaray guddi kasoo warbixiya nidaaminta howlaha dhismo ee gobolka banaadir kuwaasi oo soo saaray warbixin hordhac ah kuna saabsan shilalka soo noqnoqday iyo sidii loo nidaamin lahaa howlaha dhismo ee gobolka banaadir markuu tixgeliyey soo jeedinta guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir wuxuu soo saaray awaamiirtan qodobka koowaad gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu go-aamiyey in si rasmi ah loo diiwaangeliyo dhammaan injineerada xirfadlayaasha farsamayaqaanada iyo shaqaalaha ka howlgala gudaha gobolka banaadir si loo hubiyo tayada iyo xirfadda injineerada islamarkaana sare loogu qaado isla xisaabtanka iyo xakameynta shilalka soo noqnoqday qodobka labaad dhaqangelinta xeer dhismo ee uu yeesho gobolka banaadir kaas oo la jaan qaadayo heerarka dhismo ee dunida si loo nidaamiyo isbarbaryaaca ka jira howlaha dhismo ee gudaha gobolka banaadir islamarkaana sare u qaadid lagu sameeyo qorsheynta magaalada iyo tayada dhismooyinka laga hirgelinayo gudaha gobolka banaadir qodobka saddexaad in loo guuro nidaamka digitalka ee hubinta iyo ansixinta naqshada iyo qaabka dhismeedka dhismooyinka laga hirgelinayo gobolka banaadir qodobka afraad laga bilaawda kowda bisha juun duqa magaalada muqdisho wuxuu amray in la bilaabo diiwaangelinta iyo bixinta laysanka injineerada xirfadlayaasha farsamayaqaanada ku hoolan howlaha dhismo diiwaangelinta oo soconaysa muddo ku eg lixdan maalmood qodobka shanaad diiwaangelinta kadib waxaa naqshad kusoo gudbinaya madasha digitalka ah si loo hubiyo naqshadaha iyo qaab dhismeedka dhismayaasha la siinayo fasaxa dhismo in ay buuxiyaan habraacyada dhismo iyo u hogaansamidda xeerka dhismaha gobolka iyo heerarka badqabka keliya injineerada iyo xirfadlayaasha laysanka injineernimo haysta qodobka lixaad diiwaangelinta iyo bixinta laysanka kadib waxaa fasax u haysta inay dhismo ka howlgeli karaan gudaha gobolka banaadir keliya injineerada xirfadlayaasha iyo farsamayaqaanada la diiwaangeliyey loona ogolaaday laysanka dhismo ee gobolka banaadir dhammaan shirkadaha ku hoolan dhismaha waxaa si adag loo farayaa in aysan ka howlgeli karin cid aanan haysanin laysanka injineernimo iyo xirfadnimo ee gobolka banaadir qodobka toddobaad xarumaha diiwaangelinta laga bilaawda kowda bisha juun injineerada xirfadlayaasha iyo farsamayaqaanada waxay iska soo diiwaangelin doonaan xarumaha loo asteeyay ee hoos ku xusan kow xarunta degmada wadajir laba xarunta degmada waaberi saddex xarunta daddhigista ee sugun daliido ee degmada shangaani